بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله أما بعد ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى أيان ضمانتين وما هذه علينا إلى وافجيي إلى أنه هل كان أنه كوكا فايديسا موضوع كمذا mawaadiicdeenna ugu muhiimsan islaamkeenna mowduucaasi walaalayaal waxa uu ku saabsan yahay asalaah ahmiyatuhaa wa fadluhaa wa axkaamuhaa mowduucaasi waxa uu ka hadli doonaa oo muxaadaradeennu xilligan aanu uga hadli doonnaa in shaa allahu tacaala inta ilaahay inaga waafajiyo salaadda ahmiyada ay leedahay iyo qofka ka tagaahi dhibaatada uu la kulmahayo adduun iyo aakhiro iyo fadliga iyo qiimaha salaaddu ay iska leedahay kabacdina waxaanu ku soo qaadan doonnaa muxaadarooyinkeenna dambe axkaamta salaada in shaa allahu tacaala hadduu ilaahayna waafajiyo walaalayaal salaadu waa tiirka labaad ee bacda tawxiid qofku markuu qiro jiritaanka alle subxaanahu wa tacaala uu rumeeyo nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalama calayhi risaaladiisa tiirka labaad ee ku xigaahi waa salaada walidaalika ayaa nabigeena sala allahu wasalama calayhi waxa uu leeyahay buniya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuuluullah wa iqaami asalaah wa iitaa'i zakaah wa sawmi ramadaana wa xaji ilbeyti man istadaaca ilayhi sabiila waxaa nabigeena sala allahu wasalama calayhi uu leeyahay islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir tiirka ugu horreeyaahi waa tawxiidka tiirka labaadina waa salaadda haddaba walaalayaal salaaddu maadaama tiirka labaad ee islaamnimadu ay ku dhisan tahay ay tahay waa rugni aad muhim u ah culimmada islaamkuna waxay isku khilaafeen xataa qofka salaadda aan tukan islaam miyaa mise waa gaal subxaana allah waa arrin aad u khatar badan in islaamnimadaadii laysku haysto inaad islaamnimadaadii laysku haysto in gaalnimadaadii laysku haysto waa arrin aad u yaab badan waa arrin aad u murugo badan acaadana allaahu min daalik ilaahay ha inaga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala walidaalika culimmada qayb ka mid ah iyo saxaabadii nebigeenna sala allahu wasalama calayh ayaa waxay odhanahayaan qayb ka miduhu qofka taarika taariku salaadka ah ee salaada ka taga waa gaal ayay leeyihiin leanna waxay ka amba qaadahayaan oo markaa ay deliishanahayaan xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinahayey inna bayna alrajuli wa bayna alshirki waalkufr tarka asalaah waa xadiidkii jaabir ibnu cabdillaah uu nabigeenna ka maqlay sala allahu wasalama calayh ayaa nebigu wuxuu ku yidhi qofka iyo gaalnimada waxaa u dhaxeeya salaadda inuu ka tago salaadda inuu ka tago unbaa qofka gaalnimada ka xigta hadduu marka salaadda qofka uu ka tago waa gaal weeye macnihiis waxay kale culimmadaasi ka ambaqaadahayaan xadiidkii burayda uu nabiga ka warinayay sala allahu wasalam calayhi tirmidigna uu sunankiisa ku soo saaray xadiidkaasoo nabigu uu ku yidhi sala allahu wasalam calayh alcahdu aladii baynanaa wa baynahum asalaah faman tarakahaa faqad kafar innaga iyo gaalada waxaa inoo dhexeeyaahi waa salaadda qofku hadduu salaadda ka tagana wuu gaaloobay ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh inkasta oo jamaahiirulculamaa sida culimmada ay u badan yihiin iyo saxaabada nabigu sala allahu wasalama calayhi ay qabaan in gaalnimada aan loola jeedin gaalnimadii weynayd ee qofka diinta islaamka guud ahaanba uu uga baxayey oo axaadiistan ay ku awidhahyaan waa qofkii diida wujuubka salaadda oo nabigu wuxuu ka hadlay ay leeyihiin waa qofkii inkira salaadda wujuubkeeda ee yidhaaha wax aniga ilaahay igu waajibiyey maba jiraan qofkii yidhaah ayaa axaadiistaa loola jeedaa inkastay culimmadu sidaa ay u badan yihiin ee saxaabadii nabiga sala allahu wasalam calayh haddana waa arrin aad naxrinteeda u leh waa arrin aad khatarteeda u leh in laysku haysto gaal miya qofkani mise waa muslim arrin aad u halis badan wey ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa cajiiska ah in badan ayuu ku soo celceliyey walaalayaal amritaanka rabbi subxaanahu wa tacaala salaadda uu in amray walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlahayay sifaatu lmu'miniin dadka mu'miniinta ah sifaadka lagu yaqaano ee tilmaamaha lagu yaqaano wuxuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala aladiina yu'minuuna bilgaybi wa yuqiimuuna asalaa wa mima rasaqnaahum yunfiquun dadka mu'miniinta ah sifaadkooda waxaa ka mid ah waa kuwa qaybka waxa ka maqan rumeeya waxa weligood aysan arkinin in ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa sala allahu wasalam calayhi uu u soo gudbiyey sida jannadii iyo naartii qiyaamihii arrimaha aysan arkin dadka rumaysan ayaa mu'miniin la yidhaahaa wa yuqiimuuna asalaa haddana salaadda dukanahaya oo salaadda toosinahaya dadkaas ayaa ilaahay mu'miniin uu ku tilmaamay haddaba qofku hadduusan salaada tukanaynin muuminkii dhabta ahaa ee ilaahay uu ka hadlay subxaanahu wa tacaala ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay wastaciinuu biasabri waasalaah wa innaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin aladiina yadunnuuna annahum muraaquu rabbihim wa annahum ilayhi raajicuun dadka mu'miniinta ahw salaada iyo sabirka kaalmaysta oo arrimihiinna adduunyo iyo kuwiinna aakhiraba u kaalmaysa salaadda wa innahaa lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin salaadduna way ku culus tahay oo way ku adag tahay oo way ku weyn tahay ilaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqahaya oo ilaahay u khushuuca mooye dadkaasi way ku fududahay aladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim wa annahum ilayhi raajicuun kuwaasoo iyagu og inay eebbe la kulmahayaan oo alla uu xisaabinayo subxaanahu wa tacaala dadkaas salaaddu aad ayay ugu macaansadaan wayna aad ayay salaadda ugu macan tahay wayna ku raaxaysanahayaan wayna u fududdahay inay salaadda tukadaan laakiin alla subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay dadka xuxun inay salaaddu ay la culus tahay dadka munaafiqiinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaar munaafiqiintu dabaqa ugu hooseeya ee naarta ka mida ayay ka galaan kuwaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamahayey ayaa tilmaamtooda rabbi wuxuu ku sheegay waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'u nnaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila kuwa munaafiqiinta ah ee dabaqa ugu hooseeya naarta ka degaaya sifaadkooda waxaa lagu yaqaanaa buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala markii salaadda ay u istaagahayaan oo ay tidhaahaan salaadda tukada qaamuu kusaala iyagoo wehsinaya iyagoo wehsanaya ood u malaynayso toban kiintaal in dusha laga saaray culayska salaaddu ay ku hayso iyo siday u dhibsanayaan cibaadada alle subxaanahu wa tacaala ayay salaadda sidaa ugu istaagaan iyadoo salaaddu ay la culus tahay iyadood u malaynayso in toban toban juuni dusha laga saaray meeshii la doonayay inay maaragtaahay salaadda ay ku raaxaystaan meeshii la doonayay daacada rabbi subxaanahu wa tacaala inay macaansadaan meeshii la doonayay inay maaragtaahay salaadda wax walba ay ka hormariyaan ayaa salaaddu wax walba ay uga culus tahay uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala qaamuu kusaalaa yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila wax yar uunbay alla xusaan markay qof ay u istustusahayaan ama qof ay ka rabaan magac iyo jaah uunbay alla xasuustaan markii salaadda loogu yeerana aad ayay ugu culus tahay haddaba marka walaalkayga muslimka ah weye gabadhayda muslimadda ahay waxaan kaaga digi inaad ka mid noqoto kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay oo alla qur-aankiisa uu ku cambaareeyey oo alle subxaanahu watacaala uu ku sheegay inay salaadu aad ugu culus tahay oo munaafiqiin alla uu magacooda ku tilmaamay subxaanahu watacaala waxaa la doonayaa salaada inaad ku macaysatid waxaa la doonayaa salaadu inay kuu fududaato waxaa la doonayaa salaadu inay raaxadaada noqoto xadiidkii abu daawuud uu sunanka ku warinayay ayaa nabigeenna sala allahu wasalama calayhi markuu bilaal uu doonahayo inuu yidhaaho salaada noo aqim wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu wasalama calayhi qum yaa bilaal faarixnaa bisalaa bilaalow kaalay oo istaag oo salaada noogu raaxee ayuu nabigu dhihi jiray sala allahu wasalama calayhi marka waxay u ahayd nabigeenna sala allahu wasalama calayhi saxaabadii iyo saxaabadii nabigeenna sala allahu wasalama calayhi salaadu waxay u ahayd raaxadoodii salaadu waxay u ahayd nashaadkoodii salaadu waxay u ahayd quratu acyunihim indhahooda ayaa ku qabowsanayay meesha ay ku raaxaystaan ayaa salaadu ahayd waxaa imaamu axmed uu musnadkiisa ku wariyey xaakimna uu ku wariyey mustadragiisa imaamu nasaa-ina uu ku warinayaa sunankiisa inuu nabigeennu yidhi sala allahu wasalama calayhi wa jucilat quratu caynii fi salaa meesha aniga indhahaygu ay ku qabowsadaan indhahaygu ay ku raaxaystaan waa salaaduu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayhi haddaba haddii aad doonayso inaad raacdo nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalama calayhi raadkiisii nebiyullaahi moxamedna uu rasuulkaagii yahay nebiyullaahi moxamedna sala allahu wasalama calayhi aad tahay mid jecel ku dadaal salaada oo tuko oo iska ilaali shayddaanku inuu maaragtaay kaa marin habaabiyo sujuudda rabbi subxaanahu watacaala liannahu shayddaanku waxa uu ilaahay subxaanahu watacaala uga fallaagoobay oo ilaahay uu uga goostay waxay ahayd inuu diiday sujuud inuu diiday sujuuddaa inuu diiday ayuu maaragtaahay ilaahay uga fallaagoobay oo alla uu uga goostay subxaanahu watacaala ha noqonin marka adiguna kuwa amarka ilaahay subxaanahu watacaala ka fallaagoobay allana ku gacan sayray ha noqonin qaybaha ahlu naarka qayb ka mid ah ayaa su-aal lagu weydiiyaa naarta gudaheeda waxaana la yidhaahaa maa salakakum fii saqar war maxaa idin dhigay meeshan xun meeshan dulliga ah daartan dulliga ah ee kulaylka badan ee dhibka badan ee cadaabka badan ee xanuunka badan halkan maxaa idin geliyey jahannama saqara maxaa idin geliyey naarta lagu tilmaamo markaasi waxay ku jawaabahayaan eeg jawaabta ay ku jawaabahayaan dhegayso qaaluu lam nakun min almusalliin waxay leeyihiin annagu ma anaanu ahaajirin dad tukada ma anaanu ahaajirin dad ilaahay subxaanahu watacaala wejigooda dhulka u dhiga ma anaanu ahaan jirin dadka salaadaha ku dadaala markaas arrintaasi waxayna badday dulligan aad arkaysaan iyo dhibaatadan aad arkaysaan ayayna badday sidaas ayay ku jawaabayaan dadka ahlu naarka ah haddaba ka digtoonaaw berri saacaddan adduunyadu yacnii cumrigan adduunyadu aad ayuu u gaaban yahay adduunyadu waa wax ilaahay subxaanahu watacaalaa hal maalin uu ka dhigay berrina ilaahay wuxuu ka dhigay aakhiro qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah waltandur nafsun maa qadamat liqad wattaquu allah ina allaha khabiirun bimaa tacmaluun ilaahay wuxuu leeyahay dadow alla ka baqa waxaadna ka fiirsataan berri waxaad hormarsan lahaydeen marka aakhiradii dhamn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka soo qaaday wax berri oo kale aanu aadayno walaalayaal sida wakhtigu uu dhow yahay liannahu waxaa la yidhaahaa kullu maa huwa aatin fa huwa qariib arrinku marba hadduu yahay arrin wakhtigu uu soo jaraayo oo wakhti kuu soo socdo wakhtigu hadduu yahay kun sano xataa hadduu yahay waa wax qariib ah oo aad u dhow marka muddo aad u dhow ayaa maaragtaahay ilaahay aad la kulmi doontaa muddo ayaa aad u dhow ayaa xabaalaha lagu seexin doonaa adigoo dhalanteedkan adduunyada ka tegaaya kana shallaayi doonaa adduunyadii kaa mashquulisay kaana jahwareerisay salaadda waxaa la doonahayaa in salaadda mar walbaba aad u dadaasho waxaa la doonahayaa inaysan ku kedin adduunyadan dhaldhalaalkeeda walidaalika nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiidkii ibnu xibbaan uu saxiixiisa uu ku warinayay ayaa waxa uu inoogu sheegay nebigu sala allahu wasalama calayhi in salaadda qofka aan tukan oo salaadda ka taga in qiyaamaha uu la soo istaagayo ninkii la odhan jiray fircawn iyo ubay ibnu khalaf iyo haamaan iyo qaaruun waa kuwii taariikhda adduunka soo maray dadkii taariikhda adduunka soo maray dadkii ugu xuxumaa oo naarta meesha ugu kulaylka badan iyo meesha ugu dulliga badan dadka gelahaya dadkaas ayuu ku biiri doonaa safka qofka salaada aan ku dadaalin kuwaa safkooda ayuu ku biiri doonaa raggaa xuxun oo ilaahay ka furtay subxaanahu watacaala oo gaalada kuwa ugu waaweyn ahaa walidaalika ibnu xibbaan wuxuu saxiixiisa ku wariyey inuu nabigeenu yidhi sala allahu wasalama calayh man xaafada calayha kaanat lahu nuuran wa burhaanan wa najaatan yowma alqiyaama waman lam yuxaafid calayha lam yakun lahu burhaan walaa nuurun walaa najaah wakaana yowma alqiyaamati maca qaaruun wa haamaan wa fircawn wa ubayi bni khalaf wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh salaadda qofkii xafida oo ku dadaala salaadaasi waxay qabrigiisa iyo qiyaamaha ugu noqotaa nuur waxay ugu noqotaa xujo iyada ayaa maaragtaay xujo u noqonaysa ee qofka muslimka ah ayay maaragtaa inay islaamnimadiisu ay dhab ahayd oo iimaanku uu dhab ahaa ayay deliil u noqon salaadu waxayna salaadu u noqon buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh maalinta qiyaamaha in ilaahay uu uga badbaadinayo naarta waalciyaadu billaah laakiin wuxuu nabigu sala allahu wasalam calayh xadiidka uu ku yidhi qofkii salaada aan xafidin lam yakun lahu burhaanun walaa nuurun walaa najaa qofkaasi wax nuur ah qabrigiisa kuma yeesho iyo qiyaamaha qabrigiisa waa lagu cidhiiriyaa gudcur iyo mugdi ayaa looga dhigaa wuxuuna kala kulmaa garuumo naara iyo cadaab iyo shallayto iyo ba'ayay hoogayey ayuu kala kulmi doonaa qabrigiisa qofka salaada aan tukan wa kaana yowma alqiyaamati maca qaaruun wa haamaan wa fircawn wa ubayi bni khalaf maalinta qiyaamahana wuxuu ku saf noqon doonaa uu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi ninkii la odhan jiray fircawn oo sheegtay inuu ilaahay yahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan uu ku cambaareeyey waa midkii yidhi ana rabbukum alaclaa rabbiga adduunka ugu sarreeyaahi waa aniga gaalkii yidhi we waa gaalkii yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahan aniga ahayn anugu iskan kuma igu midka yidhi weye walciyaadu billaah kaas ayuu ku saf noqon doonaa buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi qofkii aan tukanin salaada wuxuu kaluu ku saf noqon doonaa gaalkii weynaaye qaaruun iyo haamaan iyo ubay ibni khalaf oo cadowgii ugu weynaa nebiyulaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi dadkii la dagaalami jiray diintan islaamkana ka hor yimid ahaa kuwaas ayuu ku saf noqon doonaa qofka salaada aan tukanin subxaana allah nacuudu bika yaa rab nacuudu bika yaa rabbi min sakhatika wa qadabika wa ciqaabik ilaahan ka magan galnay walaalayaal kuwa gaalada ah oo ilaahay subxaanahu watacaala cadadiisa iyo cadaabkiisa uu diyaariyey inaannu ku saf noqonno haddaba adigoo islaamnimo sheeganahaya haddii kuwaas safkooda lagugu soo saaro waa arrin aad u naxdin badan waa arrin aad u murugo badan waa arrin aad maaragtaahay looga fikiro waa arrin aad u adag arrin aad u dhib badan wey walidaalika nabigeena sala allahu wasalama wabaaraka calayh xilligii ugu dambeeyey oo nabigeenu sala allahu wasalama calayhi uu xanuunsanayey xanuunkii ilaahay uu ku oofsaday nabigeenna sala allahu wasalama calayhi sakaraadka markii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu qabtay hadalkii ugu dambeeyey ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku dhawaaqay wuxuu ahaa sida ibnu maajah uu sunankiisa ku wariyey ummu salamana ay inoo warinayso ummu salama waxay tidhi kaana sala allahu wasalama calayhi yaquulu fii maradi alladii tuwufiya fiih alsalaah alsalaah alsalaah wamaa malakat aymaanukum famaa zaala yaquuluhaa xataa yafiida lisaanuh waxay tidhi ummu salama allah ka raalli noqdee nabiga sala allahu wasalama calayhi xanuunkii ugu dambeeyey oo rabbi uu ku oofsaday hadalkii ugu dambeeyey ee ummadda uu kala dardaarmo kuna celceliyana wuxuu ahaa alsalaah alsalaah alsalaa warray salaada ayaan idinkala dardaarmi war salaada ayaan idinkala dardaarmi salaada ayaan idinkala dardaarmi sidaas ayaa nabigu ku celcelinahayay sala allahu wasalama calayh famaa zaala yaquuluhaa xataa maa yafiida lisaanuh kama zuulin ayay tidhi ummu salama inuu salaada nabigu uu ku celcelinahayo oo uu leeyahay war salaada ayaan idinkala dardaarmay ilaa markaa nabiga sala allahu wasalama calayhi carabkiisii uu markaa maaragtaahay sakaraadkii intuu ku cuslaaday kelimadiiba ay la cuslaato oo kelimadii uu ku dhawaaqi waayo nabigu sala allahu wasalama calayhi walidaalika abu daawuud iyo ibnu maajah iyaguna waxay ka warinayaan sayidinaa caliy bni abi aalib inuu yidhi sayidinaa caliy bni abi aalib kaana aakhiru kalaami annabiyi sala allahu wasalama calayh assalaa wamaa malakata imaanukum hadalkii nabiga ugu dembeeyey sala allahu wasalam calayhi oo uu ku hadlo wuxuu ahaa assalaa wamaa malakat aymaanukum war waxaan idinkala dardaarmi salaada ee salaadaa ku dadaala salaadii ku dhega marka nabigu sala allahu wasalama calayh waxa maaragtaahay hadalkiisa uu ugu daba mariyey oo xataa sakaraadkii xanuunka badnaa ee nabigeenna sala allahu wasalama calayhi la saaray uu uga mashquuli waayey oo isagoo saa u xanuunsanaya nebigu sala allahu wasalama calayhi uu ku celiceliyey kana dardaarmay waa arrin aad murugo u leh waa arrin aad muhim u ah waa arrin mudan in mar walbaa qofku uu ku dadaalo ilaa ilaahay uu la kulmaayo subxaanahu wa tacaala salaadu qiimaha iyo ahmiyadda ay leedahay waxaad ka garan kartaa qofka waxaa sunno ah marka uu adduunka ku soo biiro oo uu carruurku dhasho in dhegtiisa maaragtaahay lagu aadimo dhegtiisa midigta ah dhegta bidixdaana looga aqimo maxaa markaa aadaankaa ku jira oo qofkaa loogu baaqi oo laleeyahay xaya cala asalaa xaya cala asalaa sidaas ayaa sunno ah carruurku marka ugu horraysa ee adduunyada uu ku soo biiro oo adduunyada uu maaragtaahay soo gelaayo waxaa sunno ah nabigeena sala allahu wasalam calayhi uu inoo jideeyey dhegta midigta ah in looga addimo oo maxaa laleeyahay xaya cala asalaa ayaa laleeyahay kaalayoo salaada u kaalay kaalayoo salaada u soo qaabil ayaa laleeyahay oo salaadaa loogu baaqi baleega walaalayaal ahmiyadda iyo qiimaha salaadu ay ku fadhin karto salaada qiimaha ay ku fadhiso taa ayaa ku tusinaya oo deliilna kuugu filan li'annahu qofkii isagoon waxba garanaynin oo adduunyadii ku soo biiray codka ugu horeeya ee dhegihiisa lagu shubo iyo baaqa ugu horeeya ee dhegihiisa lagu shubo ayaa nebigu sala allahu wasalama calayhi wuxuu inoo jideeyey inay noqoto kaalay oo salaada u kaalay in la yidhaaho xaya cala asalaa intuusan adduun kale iyo wax kale uusan dhegihiisa uusan ku dhicin qofku markuu adduunyada cumrigiisa yarka ah uu ku dhammaysto oo dhinaca adduunyada uu ka baxaayo dhinaca aakhiro uu aadahayana maxaa lagu sagootiyaa walaalayaal sagootin maxaa looga dhigaa salaad ayaa lagu tukadaa magaceeda la yidhaaho salaatuuljanaaza walidaalika marka qofka adduunyada markuu soo gelayana waxaa loogu baaqaa salaada adduunyada markuu ka baxahayana waxaa lagu tukadaa salaatuuljanaaza taasi marka waxay ku tusin ahmiyadda iyo qiimaha weyn oo salaadu ay ku fadhiso walaalayaal salaadu waxay noqon qofka waxa ugu horeeya ee qabrigiisa iyo qiyaamaha la weydiin doono waa su-aasha ugu horraysa ee lagu weydiin doono li'annahu imaam axmed wuxuu musnadkiisa ku wariyey abu daa'uud isaguna uu sunankiisa ku wariyey ibnu maajah iyo tirmidi ayaguna ay sunankooda ku wariyeen weliba tirmidi xadiidka isagu wuu taxsiiniyey waa xadiis xasana xadiidka ayaa nabigeennu sala allahu wasalama calayhi wuxuu ku yidhi awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu min camalihi yowma alqiyaama alsalaa fain salaxat faqad aflaxa wa anjax wain naqasat faqad khaaba wa khasiru ciyaadan biwajhika yaa rab waxaa imaam axmed uu musnadkiisa ku warinaya abu daawuud iyo ibnu maajah iyo tirmidi ayaguna ay wariyeen inuu nabigeennu sala allahu wasalam calayhi uu yidhi awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu min camalihi yowma alqiyaamati assalaa maalinta qiyaamaha su-aasha ugu horraysa ee addoonka la weydiinahayo waa salaada xajka la weydiin maayo sakada la weydiin maayo qur-aanka ma akhriyi jirtay la weydiin maayo sadaqa ma bixin jirtay la weydiin maayo su-aasha ugu horreeya ayaa walaalayaal waxay noqotay ee qofka markii qabriga la seexiyo rabbina uu la kulmo maalinta qiyaamahana uu bannaanka fagaaraha soo istaago isagoo wax uu sheeganahayo uusan jirin oo qaawan oo xataa kaba aan wadanin oo beejadiisii ay ku taallo ayaa su-aasha ugu horraysa ee la weydiinayaa waxay tahay salaada haddii wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi salaadaasi ay u hagaagto oo uu ahaa mid salaada tukan jiray shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo sunanteedii iyo hay-aadkeedii iyo aadaabteedii uu dhammaystiri jiray wakhtigii loogu talagalana uu salaada ku tukan jiray faqad aflaxa wa anjax qofkaasi waa liibaanay waana najaxay ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh wain naqasat faqad khaaba wa khasirat amaa salaadu haddii qofkii ay ka nusqaanto oo salaada galabgalab uu ku ahaa marna uu tukan jiray marna uu dayici jiray ama iyada dhanba guud ahaanba uu gacan bidixayn jiray oo salaadaba uusan tukan jirin faqad khaaba wa khasir qofkaasi wuu hoogay wuuna khasaaray ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh haddaba khasaarada dhabta ah waa qofka salaada ka taga walaalayaal sida xadiidkaa nabigu inoogu sheegay sala allahu wasalama calayh maanta innagu khasaaro waxaanu u naqaanaa qofka dirhamka iyo diinaarka iyo doolarka iyo daaraha dhaadheer ku khasaara oo markaa ganacsigiisa uu ku khasaaro kaas uun baanu khasaaro walaalayaal aan u naqaanaa laakiin wallaah humma wallaah humma wallaah khasaarada ugu weyni waxay tahay qofka salaada aan tukanaynin ama salaadii fududaysanaya qofkaas ayaa ugu xun khasaarada ugu xun iyo khasaarada ugu ayaanka daran qofkaas ayay haysataa walaalayaal xataa waxauu inoo sheegay nabigeena sala allahu wasalama calayhi qofka salaada aan tukanaynin in rabbi uu ka beri noqday subxaanahu wa tacaala xadiidka ibnu maajah uu sunankiisa ku warinayay bayhaqi isaguna uu ku wariyay asunan alkubraa imaam axmed isaguna uu musnadkiisa ku wariyey waa xadiis sanadkiisa uu saxiix yahay ee a'immadaas ay kutubtooda ku soo saareen ayaa nebigu sala allahu wasalama calayhi wuxuu ku yidhi man taraka asalaata mutacamida faqad bari'at minhu dimmat ullah qofka salaada ka taga isagoo kas ula jeeda oo maaragtaahay wax cudurdaara salaaddii aan uga tegin ilaa cudurdaarka salaada looga tegi karaahe qofku waa inuu halmaamo ama hurda ay uga tagto labadaa uunbaa cudurdaar salaada looga tegi karaahe isagoo kasa hadduu salaadii uga tago faqad bari'at minhu dimmatullah qofkaas waxaa ka beri noqotay buu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayhi ilaahay ballankiisii ilaahay xifdigiisii ayaa ka beri noqday rabbi ayaa ka beri noqday subxaanahu wa tacaala ciyadan biwajhika yaa rab ilaahan ka magan galnay inuu rabbi naga beri noqdo subxaanahu wa tacaala waxaa marka qofku hadduu ilaahay uu kaa beri noqday oo rabbigii cirkan iyo dhulkan abuuray adigana biyo xun kaa abuuray dhibac kaa abuuray uu kaa beri noqday bal noloshaadu maxay tahay nolosha adigu aada nooshahay waa nolol aan qiimo ku fadhin walidaalika qofka taariku salaadka ah waxa uu mutaystay salaada hadduu wehsi uga tago oo marada iga nijaasa iyo waxbaa saan iga ah iyo waaba beriyan tukan doonaa iyo hadduu wehsidaa uga tago waxa ijmaaca ee culimmadu ay isku waafaqsan yihiin in la dilahayo oo qoorta laga goynayo li'annahu qof salaada ka tegay walaalayaal nolol kuma laha adduunyo aakhirana nolol kuma laha walidaalika culimmada iyaga aan odhanaynin taariku salaadku waa gaal oo jumhuurul culamaa ah ilaa jumhuurul culamaa iyagu taariku salaadka ma gaalaysiiyaan laakiin waxay leeyihiin dil ayuu leeyahay haddii dhowr goor loogu baaqo oo ninka markaa waddanka xukuumadiisa haya dhowr goor uu ugu baaqo ama qaadiga markaa maxkamadda jooga dhowr goor uu ugu baaqo inuu salaada tukado oo salaadii markaas uu tukan waayo waxa uu xaq u leeyahay taariku salaadku in qoorta laga gooyo shareecada islaamka gudaheedana nolol kuma laha taariku salaadka waa qof noloshiisa dhan maaragtaahay diinta ay ka baaba'day oo nololba aan diinta ku lahayn aakhirana wuxuu leeyahay cadaab aad u xanuun badan walidaalika waxaa ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayaa inuu nabigeennu sala allahu wasalama calayhi uu yidhi awalu maa yaswaddu yowma alqiyaama wujuuhu taariki salaat wa inna fii jahannama waadiya yuqaalu lahu lmulxam fiihi xayaatun kullu xayatin sakhanu raqabati albaciir duuluhaa masiiratu shahr talsacu taarika asalaat fayaglii summuhaa fii jismih waxaa nabigeenu sala allahu wasalam calayhi xadiidkaa saxiixa ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wariyey uu ku yidhi awalu maa yaswaddu yowma alqiyaamati wujuuhu taariki salaat maalinta qiyaamaha wejiyada madoobaaya wejiyada qaar ayaa madow noqonaya yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay dhaldhalaalahayaan oy nuurahayaan oy hilhillaacahayaan wejiyada qaarna mugdi iyo madow ay noqon doonaan marka wejiga ugu madowga badan ee ugu xun ee ugu suuradda xun waa wejiga taariku salaadka ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayhi haddaba adduunyadan dhalanteedka ah oo saacadaha kooban ah wejigan aad saliidda marmarinaysid oo aad maaragtaahay miraayadda aad ku fiirinaysid waxaad ogaataa dhallalaalkaas inuu saacado kooban uu yahay saacado kooban ka bacdina waxaad ogaataa wejigaasi in suuraddiisu ay aad isu bedeli doonto sida nebigu inuu sheegay sala allahu wasalama calayhi marka aad dhimato in wejigaagu uu isbedeli doono inuu wejigaagu noqon doono weji aad u madow inuu wejigaagu noqon doono weji lacnada ilaahay subxaanahu watacaala goori ayaanba ay ku dhacdo walidaalika dad badan ayaa maaragtaahay la arkay iyagoo taariku salaada markii ay dhimanahayeen in lala yaabay oo meydkoodii la dhaqi waayey urka maaragtaahay kasoo yacni ka soo baxahaya iyo wejigoodu sida uu isku beddelay iyo lacnada wejigooda ka muuqata waalciyaadu billaah huma alciyaadu billaah waxaa kaloo xadiidka nabigan uu ku yidhi sala allahu wasalama calayh jahannamo waxaa ku yaalla waadi waadigaas oo magaciisa la yidhaaho mulxam waadigaas waxaa ku jira abeesooyin abeeso walbaahina waxay la eg tahay geela luquntiis ratiga aad u cayilane weyn ratiga luquntiisa ayay abeeso walbaahi la eg tahay abeesadaa marka dhirirkeeda waa intii hal bil loo socdo oo kale wood hal bil intii loo socdo oo kale wood yacni abeesadaa marka la leeyahay luqunta ratiga ayay la eg tahay yacni waa xagga xoogga iyo seedaheeda iyo siday u adag tahay ama dhirirkeeda wuxuu ku sheegay nebigu sala allahu wasalama calayh hal bil intii loo socdo oo kale in dhirirkeeda uu la og yahay abeesadaasi waxaa lagu cadaabaa jahannamo gudaheeda qofka taariku salaadka ah ayay jahannamo dhexdeeda ay ku cuntaa dhinacna dab ayaa uga shidan dhinacna maaragtaahay abeesada nooca bil yacni meel loo socdo dhirirkeeda uu yahay abeesadaa ayaa naarta ku qanqaniinaysa markaas ayaa sunkeedu wuxuu ku karaa jismiga taariku salaadka ayaa yacni jirhkiisa dhan saaqa dhinacna cadaabtii ayuu uga jiraa dhinacna abeesadaa ayaa looga ciqaabi ciyaadan biwajhika yaa rab nacuudu biwajhika yaa rabbi min cadaabi jahannam ilaah wejigaagaannu ka magan galnay cadaabka jahannama iyo caradaada marka qofka taariku salaadka ah waa inuu maaragtaahay daqiiqadahan adduunyada iyo ilbiriqsiyaalkan hadda soo wareegaya waa inuusan maaragtaahay ku kadsoomin waa inaysan arrinkaasi maaragtaahay aysan ka mashquulin daacada ilaahay subxaanahu watacaala iyo daacada rabbi waa inaysan arrinkaasi ka mashquulin walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku sheegay waadi magiciisa la yidhaaho khaya oo jahannamo ku yaalla in waadigaas aad loogu gurahayo kuwii taariku salaadka ah halkaana lagu ciqaabayo ilaahay markuu dadkii wanwanaagsanaa ambiyadii iyo rusushii uu ka taariikheeyey ayuu ilaahay wuxuu ku soo gebagabeeyey aayaddan alle uu ku yidhi subxaanahu watacaala fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu asalaah waattabacuu ashahawaat fasawfa yalqawna hayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala dadkii wanwanaagsanaa waxaa ka daba maray kuwo salaadii dayacay waxaa naftoodu ay jeceshahana iska raacay naftoodu waxay jeceshahay ayay salaadii ka doorteen hadday tahay hurdada hadday tahay cayaaraha hadday tahay tiifiyada iyo aflaamta khaliicaadka ah ee musalsalaadka xuxun ee la kala rogrogo ay tahay waxyaalahaas ayay ka doorteen salaadii fa sawfa yalqawna hayaa mar dambe ayay la kulmi doonaan iyaguna waadiga la yidhaaho hayi waadiga hayi la yidhaaho waa waadi naarta jahannama ku yaalla ciyaadan biwajhika yaa rabbi min sakhadik min sakhatika wa ciqaabika wa cadaabik ilaah wejigaaga ayaan ka magan galnay ma haddaba marka qur-aanka wuxuu ku sheegay alle subxaanahu watacaala waadigaas inay geli doonaan dadka taariku salaadka ah hayi la yidhaaho waadigaas ayaa lagu ciqaabi doonaa waadigaas ayaa lagu cadaabi doonaa haddaba inta aad maaragtaahay fursadda aad leedihiin ka faa'iidaysta cumrigiinna walaalayaal cumrigu aad ayuu u yaryahay aad ayuu u kooban yahay hadda ayaan arki doonnaa isagoo soo gebagaboobay hadda ayaannu arki doonnaa isagoo baaba'ay hadda ayaannu arki doonnaa isagoo sakaraadku ina saaran yahay dibna cid noo celin kartaahi aysan jirinin haddaba walaalayaal dhallinyaradiinnan hadda jiddo joogta waxaad aad maaragtaahay gabdhihiinna iyo wiilashiinnuba aad caado ka dhigateen in markii la gaaro siddeed saac ee habeennimo ama sagaal saac habeennimo la gaaro inaad jiifataan oo wixii ka horeeyana markaa tiifiga iyo aflaamta khaliicaadka ah filimada xuxun inaad intaa wakhtigiinna aad ku baabiisaan oo ilaa shan saac ilaa lix saac inuu qofku intuu fadhiyo indhihiisa uu ku eego filimkaa xunka ah markii aflaamtaasi marka ay wakhtigoodu dhammaatana oo la rabay inuu cibaadada alle u istaago ayaad jiifataan marka waxaad ka jiifanaysaan salaaddii ilaahay markaasaa waxaa halkaa idinkaga baaba'da oo halkaa aad ku dayacdaan salaaddii fajirka ayaa halkaas aad ku dayacdaan iska badaa oo ha ka hadlin salaatuleyl iyo tahajud taa haba ka hadline waxaad halkaa ku dayacdaan yacni salaadii fajarka oo salaadaha ugu fadliga badnaa oo salaadihii ugu qiimaha badnaa ayaad halkaa ku dayacdeen waxaadna gelaysaan haddaadnan arrinkaa hadda joojin haddaadnan alla hadda u soo laaban waxaad gelaysaan qowlka ilaahay fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu asalaa waatabacu ashahawaat fasawfa yalqawna hayaa waxaa dadkii wanwanaagsanaa ka dabamalay kuwa xuxun oo salaadii dayacay kuwa salaadaa dayacay ayaad gelaysaan oo rabbi uu yidhi naarta jahannamo ayay gelayaan waalciyaadu billaah haddaadnan hadda ilaahay u soo laaban haddaadnan caadadaa xun joojin bal eega walaalayaal laga hurdi maayo waxyaalihii munkaraadka ahaa iyo aflaamtii musalsalaadka ahaa ee khaliicaadka ahaa ka hurdimaysaan wakhtigiinna wakhtiga ugu firfircoonida badan wakhtiga aad ugu nashaadka badan tihiin iyo wakhtiga aad ugu firfircooni badan tihiin ayaad filimkii aad siiseen wakhtigii cibaado la cibaadaysan lahaana waad ka hurudeenoo waa dayacdeen sidaas ayaa marka haddana shayddaanku wuxuu idin leeyahay sida qaybaha bulshada markaan waraystay jiddo joogta qaarkood ay ii sheegeen waxay leeyihiin sheekha hurdada sow cudurdaarka salaada ka mid ma aha arrin waxaas ayaa shayddaanku uu akhriyey war marka lagu leeyahay hurdada salaada cudurdaarkeeda ayay ka mid tahay waa haddii waxa aad ku soo jeeday aysan ahayn waxaa la caragelinaya haddii cayaar iyo fisqi aadan ku soo jeedin ama haddii cayaar iyo fisqi iyo filimka maalayacniga aad ku soo jeedo oo filimkaasi uu wakhtigii cibaadada isagu uu la tegey oo wakhtigaagii dhammaa aad siisay filimka iyadoo salaadii ay soo dhowdahana marka aad istuurtay salaadaa si cad oo kasa ayaad uga tagtay mana laguu cudurdaaraayo wax cudurdaarana qiyaamo yeelan maysid li'annahu waxaa salaada aad uga huruday waxaa salaada wakhtigii xilligii salaada aad siisay nashaadkaagii iyo firfircoonidaadii waxa aad ku baabi'isay waa wax ilaahay caragelinaya subxaanahu watacaala taa inaad maaragtaahay yacni aad ku baraarugtaan ayaa loo baahan yahay dhallinyaradiinan jiddo jooga ee gabdhaha iyo wiilasha isugu jiraba waan la socdaa in badan oo bulshada ka mida ayaa arrinkaa ii xaqiijiyey in la seexdo xilli dambe oo salaada fajarka markaa wax tukadaahiba ay yar yihiin ilaa man raximahullah qof ilaahay u naxariistay mooye taasina cudurdaar idiin noqon mayso ogaada walidaalika nabigeena sala allahu wasalama calayh wuxuu inoo sheegay aakhiru zamaanka in salaada laga tegi doono in salaada la dayici doono xadiidkii ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayay ayuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh latunqadanna cura alislaami curwatan curwa fakullama nqadat curwa tashabbasa annaasu bialatii taliiha faawaluhunna naqsa alxukm wa aakhiruhunna asalaah wuxuu xadiidkaa ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinahay uu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh waxaa la burburin doonaa oo la baabi'in doonaa islaamka qaybihiisa qayb qayb ayaa islaamka loo burburin doonaa axkaamta islaamka iyo arkaanta islaamka qayb qayb ayaa loo dumin doonaa markii qayb islaamka ka midaba ay burto qaybta kale ayaa dadku ku dhegi doonaan islaamka waxyaalaha burahaya waxaa ugu horeeya oo la baabi'in doono oo laga takhallusin doono in kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu wasalama calayhi dowladaha lagu xukumo oo dadka xukunkooda iyo qaanuunkooda uu noqdo shareecada islaamka xukunka ayaa marka ugu horraysa laga tegi doonaa wa aakhiruhunna salaa marka ugu dambaysana waxaa adduunka ku soo haraya salaada bis iyadoo wax xuguma aysan jirin waa sida walaalayaal hadda caalamka guud ahaanba qaybihiisa kala duwan aanu ku arkayno oo meel kitaabka ilaahay miiska uu saaran yahay oo kitaabka ilaahay lagu xukumahayo aysan maanta adduunka ka jirin walaalayaal waa mucjisooyinka nabigeena sala allahu wasalama calayhi dhici doona ayuu inoo sheegay waxayna ka mid tahay taasi mucjisaadka nabigeena maxameda salawaatuullaahi wa aska tasliimaatihi calayh liannahu ninkii la odhan jiray mustafaa kamaal taatorki ee turkiga ahaa ayaa la dagaalamay khilaafadii cusmaaniyada ee ugu dambaysay markaas ayaana ugu dambaysay kitaab ilaahay ee adduunka lagu xukumo wuxuuna booskiisii uu geliyey mustafaa kamaal taatorki booskii shareecada islaamka qawaaniin uu qarbiga iyo yahuudda kala yimid halkaas ayaa maaragtay qawaaniintaas ninkaasi uu bilaabay waa shar xun ayuu adduunka uu ku bilaabay muslimiintana uu dhex keenay shartaasi sidii mustafaa kamaal taatorkii uu muslimiinta u dhex keenay ilaa yowmina haadaa waanu arkaynaa walaalayaal dowlad walbaahi waxaa qaanuun u ah waxyaala bini aadam uu maaragta ahay isku alifay waxyaala bini aadam qawaaniintiisa ah intooda badanna gaalada laga soo minguuriyey ayaa maanta xugum dadkii islaamka looga dhigay wa aakhiruhunna asalaa waxaa islaamka ugu dambayn doonuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi salaada haddaba salaada ku dhega walaalayaal salaada maaragtaaha yaanu dayicin salaada maaragtaahay qof walbaahi gows dambeedka ha ku qabto salaada qof walbaahi ha ka fekero salaada qof walbaahi maaragtaahay gacanta midigtaa ha ku qabto walidaalika waxaa u walaalayaal jira haddii salaada aad fududaysataan oo salaada laga tago waxa qofku ilaahay uu la kulmi doonaa rabbi asagoo u caraysan subxaanahu wa tacaala walidaalika cabdullaahi ibnu cabbaas isagu ood ogtihiin xabru haadihi alumma ummadda nebiyullaahi moxamed caalimkeedii ahaa nebiguna uu ugu duceeyey sala allahu wasalam calayhi diinta allaahumma faqihu fi ddiin ilaahu diinta fahamsii uu nabigu uu ku yidhi sala allahu wasalam calayhi isagoo cabdullaahi ibnu cabbaas indhihii maaragtaahay la doonaayey in maaragtaahay camaliya jaraaxiya looga sameeyo oo in isha maaragtaahay yacni indhihiiyaa biyo ka galeen cabdullaahi ibnu cabbaas markuu gaboobay markaasaa cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa lagu yidhi indhaha waa lagaa daaweyn laakiin bishardi toddoba maalmood ayaad maaragtaahay dhabardhabar aad u jiifan oo toddobadaas maalmood salaad ma tukanaysid ilaa adigoo dhabarkaaga u jiifa ma ahane cabdulaahi ibnu cabbaas arrinkaa wuu ku gacan sayray wuxuuna yidhi cabdulaahi ibnu cabbaas sida imaamuulbayhaqi uu sunankiisa uu ku wariyey assunan alkubraa markii cabdulaahi ibnu cabbaas arrinkaas loo soo bandhigay wuxuu yidhi cikrama oo tilmiidkiisii ahaa fakariha daalika wa qaal innahu balaganii annahu man taraka asalaa wahuwa yastadiicu an yusalliya laqiya allaha tacaala wahuwa calayhi qadbaan wuxuu yidhi ma yeelahayo indhuhu hayga dhacaan haddii aan doonahayo ma yeelayo toddoba maalmood inaan jiifjiif aan ku tukado oo maaragtahay salaaddii aanan dhammaystirin arrinkaa ma yeelahayo ayuu yidhi li'annahu waxaa ay soo gaaray buu yidhi cabdulaahi ibnu cabbaas qofkii salaada ka taga isagoo awood wale inuu salaaddii tukado ilaahay ayuu qiyaamaha la kulmaa isagoo rabbi uu caraysan yahay subxaanahu wa tacaala bal ilaahay ayaa uu daruureeyey oo hadda cabdulaahi ibnu cabbaas hadduu jiifka isaga tukado wax mushkila ma lahayn oo diinteennu waa diinu samxa laakiin iimaankiisii weynaa iyo alla kacabsigii oo qalbigiisa ku weynaa ayaa xataa cudurdaar inuu jiifjiif ugu tukado ayaa u diiday walaalayaal bal ka warrama walaalayaal maantana innagoo xoog leh maantana innagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala xibnaheenna inoogu nicmeeyey oo caafimaad ilaahay inoogu nicmeeyey ayaa salaadii walaalayaal aanu dayacaynaa oo salaadii aanu gacan bidixaynaynaa waxaa cabdulaahi ibnu cabbaasna wuu yidhi waxay soo gaaray qofkii salaada ka taga inuu alla la kulmi doono inuu isagoo alla uu u caraysan subxaanahu watacaala walidaalika qof walba ee muslima waxaa la doonahayaa inay salaada ay ku dadaasho salaadu walaalayaal adiga ayay waxay kuu tahay waa nuur ilaahay subxaanahu watacaala ardadan uu inoo keenay waa xigmadii ilaahay subxaanahu watacaala uu cirka inoogu soo dhiibay nebiyulaahi maxamed salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh aad ayay u fadli badan tahay aad ayay u qiimo badan tahay aad ayay u barako badan tahay salaadu walidaalika nabigeenna sala allahu wasalama calayhi salaada fadaa'ilkeeda aad ayuu maaragtaahay uga hadlay aad ayuu u ammaanay salaadu qiimaha ay leedahay salaada walaalayaal qiimaha ay leedahay waxaa ka mid a markii salaada wakhtigeeda la gaaro albaabada samada waa la furaa xilligaasna waa saacatul ijaaba oo qofku wuxuu rabbi weydiista subxaanahu watacaala wuu ka heli walidaalika ibnu xibbaan ayaa saxiixiisa wuxuu ku wariyey inuu yidhi nabigeennu sala allahu wasalama calayh saacataani tuftaxu fiihimaa abwaabu asamaa cinda xuduuri asalaa wa cinda asafi fii sabiili illaah wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh laba saacadood albaabada samada ayaa la furaa saacadda ugu horraysaay cinda xuduuri asalaa waa marka salaadu ay soo xaadirto waa marka salaada wakhtigeeda la gaaro shanta salaadood salaad walba ee ka mida markii wakhtigeeda la gaaro awalulwakti samaawaadka albaabadeeda waa la furaa sida ilaahay subxaanahu watacaala salaada uu u jecel yahay sida ilaahay salaada uu u soo dhoweynaayo qofkii markaa ducaystana ducadiisa waa la aqbalaa saacadda labaadi wuxuu nabigu ku tilmaamay sala allahu wasalama calayh wa cinda asafi fii sabiili illaah markii jihaadka laysku diyaargaraynaayo ee cadowga gaalada lala dagaalamaayo ee ciidamadu ay safanayaan iskuna diyaargaraynayaan inay diinta iyo tawxiidka ay difaacaan xilligaasna samada waa la furaa oo ducada waa la aqbalaa ayuu nebigu yidhi sala allahu wasalama calayh baleega walaalayaal qiimaha iyo fadliga salaadu ay leedahay waxaa fadliga salaada ka mid ah nabigeenna sala allahu wasalama calayh wuxuu ku yidhi xadiidkii ibnu xibbaan uu saxiixiisa uu ku warinaayey xadiidkii ibnu xibbaan uu saxiixiisa uu ku warinaayey wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh man xaafada calayha kaanat lahu nuuran wa burhaana wa najaatan yowma alqiyaama salaada qofkii xafida oo ku dadaala salaadu waxay u noqotaa nuur qabrigiisa ayay u nuurisaa maalinta qiyaamaha qabrigiisa ayay u iftiimisaa maalinta qiyaamaha ilaahay subxaanahu watacaala ayay arribihiisa ayuu ku gaaraa maalinta qiyaamahana naarta ayuu uga badbaadaa salaada ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh walidaalika salaada baleega walaalayaal waxa ka horeeya weesaqaadkii oo adiga maaragtaay xibnahaaga dhan kuu nadiifinaya waa nadaafad waa nuur waa ridaha ilaahay subxaanahu watacaala alla dartii ayaad maaragtaahay wejigaagii aad dhulka u dhigi ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kuugu dembi dhaafahay alla ayaad u dhowaan subxaanahu watacaala ilaahay ayaa kaaga raalli noqonaya risqigaaga ayaa ilaahay uu ku waasicin salaada tukashadeeda liannahu nabigeenna sala allahu wasalama calayhi walaalayaal salaada qiimaha iyo fadliga ay leedahay markuu ka hadlahayay xadiidkii bukhaari iyo muslim labaduba ay saxiixooda ku warinahayaan ee min xadiisi abi hurayra ayuu nabigeennu ku yidhi sala allahu wasalama calayh ara'aytum low ana nahran ara'aytum low ana nahran bibaadi axadikum yakhtasilu minhu kula yowmin khamsa maraat hal yabqaa min daranihi shay qaaluu laa yabqaa min daranihi shay qaala fakadalika mahalu salawaati alkhams yamxu allaahu bihina alkhadaayaa wuxuu nabigu yidhi sala allahu wasalama calayh ka warrama haddii webi weyn guriga albaabkiin albaabka gurigiina uu webigaasi uu hormaraayo oo webiga albaabka ku maraaya oo biyaha faraha badana maalin walba shan goor aad webigaa ku qubaysanaysid wasakhdaadii wax miyaa kugu harahaya ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayhi waa webi gurigaaga maaragtaay hormaraaya maalin walba ayaad shan goor ku qubaysataa webigaas wax miyaa jidhkaaga ku haraaya oo wasaqa ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh saxaabadii waxay yidhaaheen maya wax ku haraahay rasuulka ilaahay oo qofkaa jirkiisa male markaasuu nabigu yidhi sala allahu wasalama calayhi fakadaalika mahalu salawaati alkhamsi yamxu allaahu bihina alkhadaaya salaadaha shanta ah tusaalahoodu waa sida ilaahay dunuubta ayuu ku dhaafaa ilaahay gafafyaalka ayuu ku asturaa dembigaaga ayaa sidaas lagugu dhaafi war sow dooni maysid ilaahay inuu dembigaaga dhaafo sow dooni maysid ilaahay subxaanahu watacaalaa inuu kuu naxariisto maxaa kaa hortaagan salaada ilaahay maxaa kaa celinahaya nuurka ilaahay maxaa kaa celinahaya khayrka ilaahay subxaanahu watacaalaa adduunkan uu keenay walidaalika nabigeena sala allahu wasalama calayh wuxuu xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinahayey uu inoogu sheegay dunuubta waaweyn dembiyada waaweyn ee halistaa hadduu qofku uu iska ilaaliyo sida maaragtaahay sixirkii oo kale sida xantii oo kale sida sinadii oo kale dadka la dilo oo xaqdarro qof muslim ah ee dhiiggiisa lagu daadiyo oo kale dembiyadaa waaweyn ee halista ah hadduu qofku iska ilaaliyo salaadiisana uu tukado in dembiyada yaryarkaa salaada loogu dhaafahayo ayuu nabigu sala allahu wasalama caleyhi xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa inoogu sheegay waxaana nabigu xadiidkaa uu ku yidhi sala allahu wasalama calayh maa min imri'in muslim maa min imri'in muslimin taxduruhu salaatun maktuuba fayuxsinu wuduu'ahaa wa khushuucahaa wa rukuucahaa ilaa kaanat kafaaratan limaa qablahaa min addunuubi maa lam tu'ta kabiira wadalika addahra kullah wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh qof muslima ma jiro oo salaad la farad yeelay wakhtigeedii la gaaray u weesaysanaya khushuuceeda iyo rukuuceeda wanaajinaya ilaa salaadaa hadduu sidaa wanaagsan ee sharaftale uu u dukado dembigii ka horreeyey xilligaas ayaa lagu dhaafaa maa lam tu'ta kabiira hadduusan markaa dembi weyn isagu uusan la imaanin oo dembiyada halista ah ee kabaa'irta uu iska ilaaliyo dembigiisa dhammaanba ayaa salaadaas lagu dhaafaa ayuu yidhi nabigeenna sala allahu wasalama calayhi walidaalika salaada xataa inta masjidka aad u sii socatid ajir ayaa laguu qori inta masjidka aad u sii socatid oo xataa tillaabahaas aad sii qaadaysid ajir ayaa kuu socda qiimaha salaadu ay leedahay walaalayaal xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay ayaa nabigeennu ku yidhi sala allahu wasalama calayh man tadahara fii beyti huma madaa ilaa beytin min buyuuti illaah liyaqdiya fariidatan min faraa'id illaah kaanat khuduwaatuhu ixdaahumaa taxuddu khadii'a waalukhraa tarfacu daraja wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh qofkii gurigiisa ku weysaysta markaa ka bacdina aada guri ka mida guryaha ilaahay waa masaajidee si uu waajib waajibaadka ilaahay ka mida ugu soo dukado masjidka tillaabaha uu dhinaca masjidka usii qaadahayo hal mid oo ka mida dembi ayaa loogu dhaafaa tillaabta labaaduu qaadayana darajo ayaa ilaahay agtiisa loogu dallacsiiyaa subxaanahu wa tacaalaa darajaadka bini aadamka agtiisa looga dallaco ayaannu ku faraxnaa walaalayaal qofkii maanta la yidhaaho waa lagu dallacsiiyey askarigii la yidhaaho maanta xidiglaa lagaa dhigay laba xidiglaa haddana lagaa dhigay sidaa loo sii wado aad ayuu ugu farxaa ka warrama walaalayaal ilaahay hadduu ku dallacsiinaayo yacni sida adugu aad u soconayso aada masaajidka ugu sii soconayso tillaabta ugu horraysa dembigaaga ayaa lagu dhaafaa tillaabta labaadna darajo ayaa ilaahay agtiisa lagugu qoraa subxaanahu wa tacaala walidaalika saxaabada nabigeena sala allahu wasalama calayh ayaa markaas wuxuu maaragtaahay ay diidi jireen in maaragtaahay xataa masaajidda ay u soo dhowaadaan waxayna jeclaan jireen masjidka inay ka fogaadaan si tillaabahaas faraha badan loogu qoro leanno masjidka meel ka fog hadduu qofku uu degan yahay tillaabihii ayaa badanaya tillaabuhu haddii ay bataanna ajirka ayaa sii badanaaya ajirka ayaa sii badanaya walidaalika xadiidkii ubay bnu kacbin uu nabiga ka warinayay sala allahu wasalam calayhi imaamu muslimna uu saxiixiisa ku soo saaray ayaa wuxuu yidhi ubay bnu kacbin kaana rajulu min alansaar laa aclamu axadan abcada min almasjidi minhu وكانت لا تخدئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله وسلم عليه قد جمع الله لك ذلك كله wuxuu yidhi ubay bnu kacbin nin ansaarta ka mid ahaa ma aanan ogeynuu yidhi qof masaajidka ka fog ninkaas ma jirinuu yidhi masaajidka nabiga aad ayuu uga fogaa meel masjidka ka fog ayuu deganaa hal salaadina ma dhaafi jirin oo salaad walba masjidka nabiga ayuu ku soo tukan jiray sala allahu wasalama calayh ninkaas ayaa marka waxaa lagu yidhi dameer maa iska iibsatid xilliga maaragta ah ee gudcurka ah iyo xilliga qoraxdu ay aad u kulushahay si aad maaragtaay dameerka aad u soo kortid markaasuu ninkii ansaariga wuxuu yidhi maa yasurunii anna manzilii ilaa janbi almasjid innii uriidu an yuktaba lii mamshaaya ila almasjidi warujuucii idaa rajactu ilaa ahlii anigu ma jecli ayuu yidhi masaajidka dhinaciisa in gurigaygu uu ku yaallo ma jecli waxaan doonahayaa socodka masaajidka tillaabaha aan u sii socdo tillaabahaas in ilaahay ii qoro marka aan gurigayga aan dib ugu laabanahayana laabashadaas in la ii qoro oo tillaabaha la ii qoro ayaan ilaahay ka rajayn markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh qad jamaca allaahu laka daalika kullah wixii aad rabtay oo dhan ilaahay waad ka heshay wixii aad rabtay oo dhan waa laguu qoray ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh walidaalika walaalayaa baleega tillaabta aad maaragta ahay dhinaca salaada aad u sii qaadaysid ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir iyo maaragta ahay qiimo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuugu qori sidaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisu uu u weyn yahay walaalayaal sidaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirka uu kuugu kordhin mar walba oo tillaabo aad u qaadid dhinaca salaada walidaalika salaada weliba subaxa ah iyo salaada casirka kuwaasi maba ku sii jiraan ajirkoodu aad ayuu u weyn yahay si gaara ayuuna nabigu sala allahu wasalam calayhi kala dardaarmay ummaddiisa xadiidkii abuu muusa alashcari ee bukhaari iyo muslim labaduba ay warinahayeen ayaa nebigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh man salla albardayni dakhala aljanna labada xilli oo qabow qofkii tukada jannada ayuu galay waa subaxa iyo casirka salaada fajirka marka walaalayaal aad ugu dadaala salaada fajirka intiina badan intiina badan ee jidda joogta ilaa dad ilaahay u naxariistay mooye way idinka tagtaa waxaana maaragta arrinkaa keenahaya dhafarka waxyaalaha xuxunka aad ku dhafraysaan ilaa man raximahullah qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naxariistay mooye dhallinyarada weliba kuma sii jiraan dhallinyarada qof shaabah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa iimaan uu ka buuxiyey mooye salaada fajarka way ku culus tahay nabiguna sala allahu wasalama calayh wuxuu xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinahayay uu ku yidhi lan yalija annaara axadun sallaa qabla duluuci shams wa qabla guruubihaa naar ma gelaayo qoraxdu intaysan soo dhalan ka hor qofkii maaragta ahay salaad tukada waa salaada fajarka ayuu markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay salaada fajirka in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naarta alla kaaga difaacayo oo naarta alla uu kaaga xafidaayo subxaanahu wa tacaala walidaalik waxaa loo baahan yahay qof walbaahi walaalayaal salaada inuu ku dadaalo salaada inuu maaragtaahay xafido salaada maaragtaahay inuu maaragtaa qof walbaa gacanta midigta uu ku qabto ayaa la dooni salaada marka la tukanahayana walaalayaal waa inaan salaada maaragtaahay khushuuc lagu tukado waa in salaada tadaruc iyo jacayl iyo maxabo iyo raaxo waa in salaada loo tukado maaha salaada inaad yacni u aragto ood u tukato qof guri xabsiya ku jira oo kale oo xabsigaa wakhtigiisa doonaya inuu soo gaabiyo ama inuu maaragtahay sidii dooro biyo cabaysa ama duko maaragtaahay yacni wax cunahaya oo kale madaxa dhugdhug dhugdhug la siiyo oo rukuucii iyo sujuuddii aan la dhammaystirin arrimaha noocaasa ha laga digtoonaado walaalayaal walidaalika ibnu xibbaan ayaa wuxuu saxiixiisa uu ku warinayaa cabdulaahi ibni cumar ayaa wuxuu arkay nin dhallinyaro ah oo tukanaya ninkaa dhallinyarada ah oo salaadiisii rukuuca iyo sujuudda ku daahaya oo rukuucii iyo sujuuddii ku macaansanaya ayuu arkay markaasuu cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi man yacrifu haada war ninkan yaa garanaaya markaasaa nin masjidka joogay ayaa wuxuu yidhi aniga ayaa garanaaya cabdulaahi bni cumar ayaa yidhi markaas low kuntu acrifu la amartuhu an yudiila arukuuca waasujuud fa innii samictu nabiya sala allahu wasalam calayhi yaquul ina alcabda idaa qaama yusallii utiya bidunuubihi fawudicat calaa ra'sihi aw caatiqih fakulamaa rakaca aw sajad tasaaqadat canhu wuxuu yidhi cabdulaahi bni cumar ninkaa haddaan garan lahaa rukuucaya sujuudda ku dheeraaday waxaan amri lahaa inuu sii dheeraysto rukuuca iyo sujuudda uu sii dheereeyo maxaa yeelay nabiga ayaan ka maqlay sala allahu wasalama calayhi isagoo nabigu odhanahaya addoonka marka uu salaada uu tukanaayo dunuubtiisii ayaa madaxiisa lagu soo raariciyaa wixii dembiya uu lahaay oo dhan ayaa madaxiisa lagu soo raariciyaa int mar walboo sujuudda uu ku dheeraado oo rukuuca uu ku dheeraadana dembigii ayaa ka daadanaya haddaba sujuudda haddaad wakhtigeeda soo gaabiso waxay maaragtaahay keeni dembi sidaa u badan inaan lagu dhaafin laakiin sujuudda iyo rukuuca haddaad ku dheeraato inta aad rukuucsan tahay sujuudda aad ku sii dheer tahay dunuubtaadii ayaa sii daadanaysa oo sii shubmaysa xadiidkaa ibnu xibbaan ayaa saxiixiisa ku wariyey walidaalika waxaa la doonay sujuudda iyo rukuuca in la dhammaystiro salaada lagu tukado si khushuuc leh ilaahay subxaanahu watacaala liibaantu inay khushuuca ku jirto ayuu ilaahay inoo sheegay waa kii ilaahay subxaanahu watacaala yidhi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun kuwa mu'miniinta ayaa liibaanay oo salaadooda ku khushuuca ma aha walaalayaal inaan maaragtaahay sujuudda maaragtaahay laxado rukuuca laxado oo salaadihii inaad adigu tuug ku noqoto oo salaadaadii iska xadxaddo oo salaadaadii aad ku cayaarto salaadaadii aad soo gaabiso la dooni maayo walidaalika imaamu axmed iyo xaakim labadooduba waxay warinayaan waa xadiis weliba xaakim uu saxiix yeelay wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam caleyh xadiidka imaam axmed iyo xaakim ay warinahayaan uu ku yidhi aswa'u nnaasi sariqa alladii yasriqu min salaatih dadka waxaa ugu tuugannimo badan oo tuugannimada ugu dullisani waxay tahay qofka salaadiisa kala xadahaya qofka salaadiisa maaragtaahay xadahaya oo salaada maaragtaahay gaagaabinaya rukuucaya sujuudda oo kawinaya sidii in la yidhi maaragtaahay yacni dooro biicabaysa oo kale oo weelka gaw gaw siinaysa oo kale sidaa u gawinaya qofka noocaas oo kale ah ayaa tuugannimada ugu xun uu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi walidaalika bayhaqi wuxuu ku wareeyey kitaabkiisa assunan alkubraa min xadiisi abi hurayra inuu yidhi abuu hurayra nahaanii rasuulu llaahi sala allahu wasalam calayhi can halaath nahaanii can ililtifaati fii salaatii iltifaata saclab wa an uqciya iqcaa'a alqird aw anqura naqra diik wuxuu yidhi abi hurayra rasuulka ilaahay sala allahu wasalam calayhi saddex arrimood waa iga reebay wuxuu nabigu iga reebay salaada inaan ku milicsado yacni anigoo salaada tukanaya inaan meelaha eeg eego anigoo salaada tukanaya inaan qofkii isoo hormarahayaba isha aan ku xado taa nabigu waa ii diiday sala allahu wasalam calayh wa an uqciya iqcaa'a alqird sida daanyeerka inaan u fadhiisto marka yacni ataxiyaadka la akhrinayo ama maaragtaay rabbi firlii loo fadhiyo waxaa la doonayaa inaad yacni u fadhiisato sidii nabigeena sala allahu wasalam calayhi sunnadiisa ay ahayd inaad u fadhiisato ayaa la dooni sidii daanyeerka in loo fadhiisto waa la nahyey nabigu waa diiday ow anqura naqra diig sida doorada oo kale inaan u kawiyo sujuudda oo dhugdhugdhug aan salaadii ka siiyo taana nabigu waa nahyey uu yidhi abi hurayra waxaa kaloo xadiis nabigu sala allahu wasalam calayhi uu ku yidhi laysa minaa man naqara naqra diig ummadayda ka mid maaha sida diiqa oo kale ama doorada oo kale ay biyaha weelka markay ka cabayso ay u kawiso oo si degdega madaxeeda ay kor uga soo qaado weelka sidaasoo kale qofka u dukanaya ummadayda ka mid ma aha ayuu nabigeenu yidhi sala allahu wasalama calayhi walidaalika waxaa la dooni inaad maaragtaahay ilaahay uga baqdo salaadaada inaad maaragtaahay salaadaada xafidato inaad salaadaada maaragtaahay ku khushuucdo inaad salaadaada maaragtaahay ku cibaadaysato ayaa la dooni ood ku raaxaysato sida nabiguba sala allahu wasalama calayhi uu ugu raaxaysan jiray salaadiisa saasaa la doonay qof walba ah inuu maaragtaahay walaalayaal salaadiisu ay maaragtaahay ahmiyad weyn uu saaro walidaalika abuu yacla ayaa wuxuu musnadkiisa ku warinayaa sanad xasana wuxuu ka wariyey muscab ibnu sacd wuxuu yidhi muscab ibnu sacdi aabbahay ayaan waxaan ku yidhi buu yidhi ka waran aayaddan ilaahay qur-aanka uu ku yidhi alladiina hum can salaatihim saahuun kuwa salaadooda maaragtaahay ka sahwiya kuwaas yacni maxaa loola jeedaa kuwaas bal ii fasir ayaan ku yidhi فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عذاب iyo halaag wuxuu u sugnaaday kuwa salaadooda maaragtaahay yacnii ka sahwiya kuwaas maaragtaahay dukanaya oo salaada ka sahwinaya maxaa loola jeedaa ayaan aabbahay weydiiyey buu yidhi markaasuu wuxuu aabbahay igu yidhi uu yidhi laysa daak inamaa huwa idaacatu alwaqt yalhu yudayicu alwaqt kuwan salaada dukanaya ka sahwinaya ee cadaabku uu sugnaaday waa kuwa salaada wakhtigooda dayacaaya waa kuwa intay cayaarta ku mashquulaan kabacdi salaada ka hurdaaya kabacdi salaada dayacaya kuwaas ayaa maaragtaahay loola jeedaa ayuu yidhi maaragtaahay muscab aabbihii uu ugu fasiray haddaba marka walaalayaal waxaa la doonayaa qof walbaahay salaada inay maaragtaahay ahmiyad weyn ay u yeelato salaada in lagu dadaalo ayaa la dooni nabigeenna sala allahu wasalam calayhi waxa uu ka soo qaaday qofkii hal salaad ka taga isagoo ahalkiisii iyo maalkiisii dhammaay khasaariyey oo kale ayay la mid tahay buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi xadiidkii ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayay ayuu nabigu sala allahu wasalam calayhi uu ku yidhi man faatathu asalaa fakaannamaa watara ahlahu wa maalah qofkii maaragtaahay salaada ka taga waxay la mid tahay buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh isagoo khasaariyey ahalkiisii iyo maalkiisii isagoo khasaariyey ayay la mid tahay buu yidhi nabigeenna sala allahu wasalam calayh walidaalika maanta walaalayaal waxaannu maanta ka fikirnaa oo aannu ka welwelnaa wax yar oo hal shilin ama hal doolar hadduu naga khasaaro waan ka welwelaynaa waan ka walbahaaraynaa laakiin waxaa khasaarada ugu weyn waxaa khasaarada ugu weyn ay tahay qofkii hal salaad dayaca ama hal salaad wakhtiga ka saara khasaarada ugu weyn qofkaas ayay ku dhacday walaalayaal sida nabigeenu sala allahu wasalam calayhi xadiidkaa uu inoogu sheegay walidaalika waxaa la doonay salaada wakhtigeeda in lagu ilaaliyo nabigeenna sala allahu wasalam calayh mar la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lagu yidhi ayu lacmaali afdal rasuulka ilaahayow acmaasha keebaa ugu fadli badan acmaasha keebaa ugu ajir badan asalaatu fii wakhtiha ayuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh salaada wakhtigeeda lagu tukado salaada wakhtigeeda lagu ilaaliyo ayaa ugu fadli badan buu yidhi nabiga sala allahu wasalam calayh walidaalika dumarka ilaahay khayrka ha waafajiyo ilaahayna subxaanahu watacaalaa istiqaama iyo hidaaya iyo khayr ilaahay subxaanahu watacaalaa quluubtooda ha ka buuxiye waxay u badan yihiin in maaragtaahay salaada wakhtigooda ay dayacaan dumarka ayaa ugu badan waxay ku leeyihiin guriga howshiisa ayaan iska dhammaystiri dharka ayaan mayrahayaa guriga ayaan maaragtaahay shaqadiisa ayaan iska hormarin salaadiina way dibdhigaysaa markaas walciyaadu billaah baleega walaalayaal awaamirtii ilaahay subxaanahu watacaala iyo cibaadadii ayaa la dibdhigay oo qaybta ugu dambaysa laga dhigay adduunyadii ayaa lasoo hormarin adduunyadii ayaa xoogga la saari adduunyadii ayaa maaragtaahay wakhtiga ugu fiican la siiyey wakhtiga ciriiriga ah wakhtiga galabgalabkaana salaadii ayaa la siiyey qofka noocaa u dhaqmahaya muxuu ilaahay ka rabaa oo naxariis iyo rido iyo dembi dhaafa muxuu ka rajayn maadaama sidaa salaadu ay ugu fududahay walidaalika nabigeenna sala allahu wasalam calayh caaisha markii la weydiiyey guriga muxuu nabigu ka qaban jiray sala allahu wasalama calayhi waxay tidhi kaana fii mihnati ahlih ahalkiisa ayuu saacidi jiray guriga ayuu maaragtaahay ahalkiisa uu la shaqay jiray markuu guriga dhex joogo fa idaa samica alaadaan fakaannahu laa yacrifuna markii aadaanka uu maqlo nabigu sala allahu wasalama calayh waxaad u malaynba inuusanna garanaynin salaada wakhtigeeda markii la gaaro waxaad u malaynba inaanan isgaranaynin oo maaragtahay siduu salaada ugu degdegaayo nabiga sala allahu wasalama calayhi walidaalika waxaa la dooni markiiba aadaanka aad maqashid inaad horeyba aad diyaargarow aad ka bilowdid maaragtaahay inaad yacni musqushaada aad gashid ood issoo diyaarisid oo maaragtahay aad weesaysatid oo maaragtahay aad cadaysatid oo salaada aad u diyaargarowdid adigoo qalbigaagu uu faaruq yahay oo maaragtaahay adduunyo mashaakilkeeda maaragtaha qalbigaaga aysan ku jirin ayaa la doonayaa inaad maaragtahay salaadii sidaa aad ku tukatid ma aha laakiin inaad tidhaahid hawshayda ayaan iska dhammaystiri salaadiyo dhimatay salaadiyo wakhtigeedii aad dishay salaadiyo maaragtaahay aad dayacday aad markaa maaragtaahay yacni laba goor aad dhugdhug madaxa aad ka siiso ma aha waxaa la doonayaa wakhtiga ugu qiimaha badan wakhtiga ugu fiican inaad maaragtaahay salaada aad ka tukato ayaa la dooni dumarka arrinkaas maaragtaa inay ku baraarugaan ayaa maaragtaahay loo baahan yahay xataa nabigeena sala allahu wasalam calayhi walaalayaal salaada qiimaha iyo ajirka ay leedahay waxa maaragtaahay nabigeena sunnadiisa ka mid ahaa sala allahu wasalam calayh haddii xataa nabigeenna arrimo kurba ah ama murugo ay nabigeenna ay soo wajahdo dhinaca salaada sunnada ayuu nabigu u kici jiray salaad sunna ayuu tukan jiray mashaakilkiisa ayuu nabigu salaada ku xalliyi jiray sidaas ayaana nabigu calayhi salaatu wasalaam inooga tegey kaana idaa xasabahu alamr fazica ila asalaa nabigeena sala allahu wasalam calayhi markii muraad uu leeyahay oo arrinu meel ay maaragtaahay ka qabsato muraada oo muraadkiiin ilaahay subxaanahu watacaala inuu u gudo uu doonaayo salaad ayuu tukan jiray laba ragcaahoo sunna ayuu tukan jiray markaasaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaajaadkiisa iyo danihiisa oo dhan ayaa rabbi uu u gudi jiray subxaanahu watacaala walidaalika waa sunno qofka markii murugu ay qabato ama xaajo ilaahay uu ka leeyahay laba ragcoo sunno ah oo salaatulxaaja la yidhaaho ayaa ilaahay dartii loo tukadaa markaasaa albaabada ilaahay uu kuu furi subxaanahu watacaala salaadu ahmiyada iyo qiimaha ay leedahay ayaa maaragtaahay taasi ay ku tusin weliba waxaa aad muhim u ah in salaada jamaacada walaalayaal lagu ilaaliyo qofku inuu maaragtaahay guriga uu ku tukado waa laga wanaagsan yahay waad ogtihiin badeecada waxaa la geeyaa meesha ay ku baxayso badeecada waxaa la geeyaa meesha hal shilin ama hal doolar ay suuqa ay kaaga kordhayso ayaa badeecada loo beecgeeyaa walaalayaal salaada u beecgeeya masaajidda meeshaas ayaa ribixeedu uu ku badan yahay halkaas ayaa maaragtahay faa'iidadeeda lagu laalaabaa halkaas ayaa maaragtahay mushaarka salaada uu aad ugu badan yahay masaajidda geeya salaada walaalayaal ka daaya guryaha aad ku tukanaysaan salaadaha waajibka ah guryaha waxaa loogu talagalay salaadaha sunnada in lagu tukado sida sunnatu duxaa oo kale tahajudka iyo salaatuleylka oo kale ayaa guryaha loogu talagalay amaa salaadaha faradkaa waxaa ribaxooda iyo faa'iidadoodu ay ku badan yihiin masaajidda in la geeyo walidaalika bukhaari iyo muslim ayaa waxay saxiixaynkooda ku warinayaan inuu nabigeenu yidhi sala allahu wasalama calayh salaatu ljamaacati afdalu min salaati alfadi bisabcin wacishriina daraja salaada jamaacada lagu tukado waxay ka fadli badan tahay salaada qofku keligii uu tukado labaatan iyoilabaatan iyo toddoba darajo labaatan iyo toddoba darajo ayaa jamaacadu ay ka fadli badan tahay salaada gooni loo tukado ka waran marka haddii halkii shilinba halkii doolarba haddii lagu yidhaaho badeecada haddaad halkaa geyso halkii doolarba waxaad ka macaashi labaatan iyo toddoba doolar ayaad halkii doolarba macaashi bilaa calayka maxaad samayn lahayd meesha ugu fog haba kaa fogaado suuqaasi hadduu doonee badeecada halkaa ayaad u rari lahayd badeecada halkaa ayaad geyn lahayd wallaahi summa wallaah aakhira inaannu ka ganacsanno ayaa maaragtaahay noo wanaagsan aanu ihtimaam saarno salaada meesha ganacsigeeda uu ku baxaayo meesha ajirkeeda uu ku badan yahay inaanu xooga saarno ayaa inoo wanaagsan walaalayaal walidaalika nabigeena sala allahu wasalam calayh xadiidkii bukhaari uu warinahayey ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh salaatu rajuli fii jamaacatin tudacafu calaa salaatii fii beytih wa fii suuqih hamsan wa cishriina dicfaa wadalika annahu idaa tawada'a faaxsana alwuduu فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخضو خضوة إلا رفعت له بها درجة وحد عنه بها خضيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة wuxuu bukhaari uu ku warinahayaa saxiixiisa inuu nabigu sala allahu wasalam calayhi xadiidka inuu muslim naftiisu wariyey aad ayaan ugu rajo weynahay oon u malayn laakiin waxa aniga hadda aan hubo waxa weeye bukhaari inuu wariyey dabcan way dhici kartaa inuu muslimkuna ku waafaqay waxaa nabigu sala allahu wasalam calayhi xadiidka uu ku yidhi ninka salaada uu jamaacada ku tukado waxay ka fadli badan tahay qofka salaada uu suuqiisa uu ku dukado ama gurigiisa uu ku dukado labaatan iyo shan darajo ayay maaragtaahay uga fadli badan tahay dee xadiidkii horena labaatan iyo toddoba ayuu inoo sheegay kanina labaatan iyo shan ayuu inoo sheegay waxa lagu jamcin waxa weeye waa qofba khushuuciisu intuu laegyahay qofba khushuuciisa intuu leegyahay qofka salaada aada ugu khushuuca jamaacada labaatan iyo toddobuu leeyahay qofka khushuuciisu galabgalab uu yahana waxaa la siin maaragtaahay shan iyo labaatan darajo markaasuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh qofku hadduu weysada uu wanaajiyo gurigiisa uu ku weyse qaato markaa kabacdina masaajidka dhinaciisa uu u kaco hal tillaabo uu qaado ma jirto ilaa tillaab kasta darajo ayaa loogu koryeelaa dembina waa looga dhaafaa hadduu markaa uu dukadana malaa'igta ayaa u ducaynaysa meesha uu ku tukaday inta uu maaragtaahay qofku uu ku baaqi yahay ducada malaa'igta ayaa ku socota malaa'igtuna waxay leedahay allaahumma salli calayh allaahumma arxamhu ilaahu qofkan u naxariiso ilaahu qofkan dembigiisa dhaaf maxaa ka sharaf badan malaa'igtu inay kuu ducayso maxaa ka qiimo badan ducada malaa'igtu inay kuu socoto meesha markaas aad ku tukatay inta aad fadhiso sidaas ayaa maaragtaahay ducada malaa'igtu ay kuugu shubmaysaa sidaas ayaa ducada malaa'igtu ay kuugu qulquli mar walbaba xataa nabigeena sala allahu wasalam calayhi nin indhoola ah oo miskiin ahaa oo waxba aan arkaynin labadiisii indhood oo qaaliga ahaa rabbi uu ka qaaday subxaanahu watacaala ayuu nabigu xataa u diiday inuu gurigiisa ku tukado xadiidkii imaamu muslim uu warinahayey oo saxiixiisa uu ku warinayey min xadiidi abi hurayra ayaa nabiga sala allahu wasalam calayhi waxa u yimid nin indhoola ah markaasuu yidhi yaa rasuula allah laysa lii qaa'idun yaquudunii ila almasjid masaajidka ruuxii keena oo aniga ii soo hogaamiya ma haysto ee rasuulka ilaahay oo gurigayga aan isaga tukado nabigu markaa wuxuu ku yidhi sala allahu wasalama calayh hal tasmacu nidaa'a bisalaa ma maqlaysaa aadaanka salaada oo gurigaagu ma ku yaallaa meel salaada aadaankeeda laga maqlaayo markaasuu yidhi nacam wuxuu yidhi markaa nabigu sala allahu wasalama calayhi fa ajib salaada aadaankeeda iyo haddaadba maqlayso waa inaad masjidka timaado waa inaad masjidka ku tukato maantana walaalayaal ninkaa indhoolaha ayaa nabigeenna sala allahu wasalam calayhi xataa uu diiday inuu gurigiisa ku tukado maantana innagoo maaragtaahay walaalayaal ilaahay xibnaheenna uu noo dhammaystiray ilaahay nicmadiisa uu nagu shubay ayaannu maaragtaahay qofkii tukanaya waxaa laga yaabaa gurigiisa inuu maaragtaahay galab galab ku siiyo salaadii uun meesha ribixeedu uu ku badan yahana uusan maaragtaahay aadin ayaad maaragtaahay yacni u badan yihiin dadku ilaa man raximahullah xataa saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi bnu ummi maktuum ee mu'adinka ahaa ayaa nabiga maalin weydiiyey oo ku yidhi nabiga sala allahu wasalam calayh ina almadiinata kahiiratu alhawaami waasibaac rasuulka ilaahay oo magaalada madiino waa bahalla badan tahay masaskeeda iyo halaqyadeeda iyo abeesooyinkeeda ayaa badan rasuulka ilaahay ou guriga ka waran haddaan isaga tukado markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh tasmacu xaya cala asalaa xaya cala alfalaax ma maqlaysaa salaada u kaalayoy liibaantay u kaalayoy ma maqlaysaa cabdullaahi bn maktuum oo aadaanka markaasuu yidhi rasuulka ilaahay oo aadaanka waan maqli faxaya halaa hadda kaalayuu yidhi nabigun marka sala allahu wasalama calayhi bal indhoolayaashaa xilligii nabiga joogi jiray sala allahu wasalama calayhi nabigu uu diiday si ay guryahooda inay ku tukadaan si ay ajirka iyo qiimaha iyo fadiilada masjidka laga helaayo si ay dhinacooda ay uga qaataan walidaalika nabigeena sala allahu wasalama calayhi aad ayuu maaragtaahay u weyneeyey sha'niga jamaacada xataa mar waxaa jirtay nabiga sala allahu wasalama calayhi sida bukhaari iyo muslim labadooduba ay saxiixooda ay ku warinayaan uu nabigu yidhi sala allahu wasalama calayh waaladii nafsii biyadih laqad hamamtu an aamura bixadabin fayuxtadab uma aamura bisalaati fayu'adana laha uma aamura rajulan fayaumma annaas uma ukhaalifa ilaa rijaalin fauxariqa calayhim buyuutahum wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi allihii abuuray ayaan ku dhaartaahe waxaan hamiyey inaan idhaaho qoryaha la soo goro oo salaadana markaa ha la addimo markaa ka bacdina aan amro nin salaada dadka ka bixiya oo imaam noqda oo markaa anugu aan aado dadka guryahooda ku tukanaaya si aan guryaha ugu holciyo oo guryaha aan ugu gubo bal heerka nabigu uu gaarsiiyey eeg sala allahu wasalama calayhi jamaacadu yacni qiimaha iyo ahmiyadda iyo khayrka ay leedahay inuu guryaha ku gubo dadka guryaha ku tukanaya heerkaas ayaa nabigeennu sala allahu wasalama calayhi uu gaarsiiyey walidaalika waxaa nabigeennu sala allahu wasalama calayhi uu inoo sheegay haddiiba maaragtaahay laba qof ama saddex qof ay gaarayaan dadku inay isku jamaacaystaan hadday joogaan baadiyo hadday joogaan tuulo hadday guri joogaan mar walba inay isku jamaacaystaan oo jamaacada la ilaaliyo ayuu nabigu sala allahu wasalama calayhi uu ka dardaarmay xadiidkii abuu daawuud uu sunankiisa ku warinaayey waana xadiid sanadkiisa uu wanaagsan yahay ayaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh maa min salaatatin fii qaryatin walaa badun laa tuqaamu fiihim asalaa ilaa qad istaxwada calayhim ashaytaan facalaykum biljamaaca fainamaa ya'kulu di'bu min alghanami alqaasiya wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayhi saddex ruux oo isla degan tuulo ama baadiyo degan ma jirto oo salaada jamaacada aan isla dukanaynin ilaa shayddaan ayaa ka adkaaday shayddaan ayaa maaragtaahay fadiiladaas iyo khayrkaa iyo ajirkaas cadow ah ayaa dhaafsiiyey waana kooxdaasi koox xisbiga shayddaanka ka mid noqday oo shayddaanku uu duuflaaliyey wey ee jamaacada laasima waraabuhu ariga wuxuu ka raadsadaa midda gooni u baxday oo cidlada ah walidaalika qofka keligii tukada ayaa shayddaanku uu maaragtaahay jecel yahay ee isku jamaacaysta ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh weliba nabiga calayhi salaatu wasalaam salaaduhu way sii kala daran yihiine salaada subaxa iyo salaada cishaha ayaa nabigu sala allahu wasalama calayhi aad uu ugu gooriyey labadaas in jamaacada aad xoog loogu sii dadaalo iyadoo salaadaha kulligood jamaaco lagu tukanayo labadana si gaara ayuu farta ugu goday nabigu sala allahu wasalama calayhi walidaalika xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh man salla alcishaaa fii jamaaca fakaannamaa qaama nisfa alleyl waman salla asubxa fii jamaaca fakaannamaa salla alleyla kullah qofkii cishaha jamaaco ku tukada wuxuu la mid yahay habeenkii kala bar isagoo cibaado u taagnaa qofkii markaa salaada subaxa jamaaco ku tukadana waxay la mid tahay habeenkii oo dhan isagoo ta salaatuleyl iyo tahajud u taagnaa ayay maaragtaahay la mid tahay buu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh baleega walaalayaal ajirka iyo qiimaha markaas uu leeyahay qofka salaada ku tukada cishaha iyo maaragtahay salaada fajirka waa labada salaadood oo aad ugu adag qofka aan ilaahay ka baqaynin oo gurigiisa uu isku celinayo oo hadduu tukanaayo xataa gurigiisa uu ku tukanaayo walidaalika dadka munaafiqiinta ah ee xilligii nabiga joogi jiray sala allahu wasalama calayh ayaa maaragtahay waxaa caadaadkooda ahaa oo lagu yiqiinay inaysan maaragtahay salaada cishaha iyo salaada fajarka aysan masjidka imanaynin oo guryahooda maaragtaahay ay kula dhuudhuumanayaan salaadaha walidaalika nabigeena sala allahu wasalama calayhi wuxuu ku yidhi xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim labadooduba ay warinayeen ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayhi laysa salaatun asqala cala almunaafiqiin min salaati alfajri waalcishaa walow yaclamuuna maa fiihimaa la atowhumaa walow xabwaa salaad ma jirto munaafiqiinta uga culays badan salaada subaxa iyo salaada cishaha aad ayay maaragtaahay culayskoodu maaragtaahay ay ugu badan tahay munaafiqiinta kuwa ilaahay ka furtay ragga munaafiqiinta ah iyo gabdhaha munaafiqaadka ah salaada subaxa iyo cishuhu waa ku adag tahay buu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayhi laakiin waxbaysan garanayn oo xisbiga shayddaanka ayay ka mid noqdeen mooye haddii maaragtaahay ay ogaan lahaayeen labadaas salaadood qiimaha iyo fadliga ay leeyihiin laatowhumaa walow xabwaa iyagoo xataa gurguuranahaya ayay labadaas salaadood ay u iman lahaayeen oo ay tukan lahaayeen iyagoo gurguuranayay masaajidda ay iman lahaayeen hadday ogaan lahaayeen qiimaha iyo fadliga labadan salaadood ay leeyihiin laakiin waa dad shayddaanku uu maskaxda uu ka baadiyeeyey waa dad shayddaanku uu gumaystay waa dad shayddaanku khayrkii oo dhan uu maaragtaahay ka marin habaabiyey walidaalika waxaa la doonahayaa walaalayaal oonu iskula dardaarmaynaa in maaragtaahay salaadaha saa loogu dadaalo salaadaha sidaa loo xafido salaadaha maaragtaahay gacanta midigta ah in maaragtaahay lagu qabto markii salaada faradkaa qofku uu tukadana waxaan idinkula dardaarmi inaad sunnooyinka aadnaan ka tegin sunnooyinka rawaatibta ah inaadnaan ka tegin ajir badan ayay sunnooyinku walaalayaal ay idiin leeyihiin ahmiyad gaara ayay noo leeyihiin sunnooyinku walidaalika bukhaari ayaa wuxuu saxiixiisa ku wariyey nabiga sala allahu wasalama calayhi inuu sunnooyinka uu aad ugu dadaali jiray inuu nabigu sala allahu wasalama calayhi sunnooyinka uu ahmiyad uu saari jiray xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinaayey ayaa nabigu sala allahu wasalama calayhi uu ku yidhi maa min cabdin muslim yusallii lilaahi tacaala kula yowmin sintay cashrata rakca tadawucan hayra fariida ilaa bana allahu tacaala lahu beytan fi ljanna waxaa nabigu sala allahu wasalama calayhi uu yidhi addoon muslima ma jiro ee ilaahay dartii u tukanaya maalin walba laba iyo toban ragco oo sunno ah oo salaadihii faradka aan ahayn salaadihii faradka ma aha salaadihii faradka wuu iska bixiyey waa ku dadaalay laba iyo toban ragcoo kale oo sunno ah ayuu haddana ku daray qofkii sidaas sameeya guri ayaa ilaahay jannada uga dhisaa ayuu yidhi nabigeennu salawaatuullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh guri ayaa rabbi jannada uga dhisaa balka warrama walaalayaal maalintii iyo habeenkii imise guri oo jannada rabbi kaaga dhisi lahaa ayaad iska khasaarinaysaa oo maaragtaahay adduunyada dhalanteedkeeda iyo wakhtiga maalayacniga aad ku bixinayso imise guri ayaad maaragtaahay iska khasaarisay imise guri ayaad iska baabi'isay walidaalika salaadaha sunnada ah ayaa la doonay inaad maaragtaahay loogu dadaalo in aad loo xafido gaar ahaan labada ragco oo salaada subaxa ka horraysa oo sunnada ah aad ha loogu dadaalo labadaa ragco si gaara ayaa nebigu sala allahu wasalama calayhi uu kala dardaarmay ummaddiisa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu ku dadaali jiray labadaa ragco oo maaragtaahay sunnada fajarka ah nebigu aad ayuu ugu dadaali jiray sala allahu wasalama calayhi walidaalika sunnooyinkaasna waa in maaragtaahay la xafido laba ragco oo salaada subaxa laba ragco ayaa ka horraysa salaada duhurkana laba ragco ayaa ka horraysa laba ragcana way ka dambaysaa salaada duhurka salaada casirkana waxaa ka horraysa afar ragco ayaa ka horraysa salaada maqribkana laba ragco ayaa ka dambaysa salaada cishahana laba ragco ayaa ka dambaysa kuwa maaragtaahay mu'akadaadka ah oo ajirkoodu aad u badan yahay waa sidaa weliba nabigu waa u duceeyey sala allahu wasalama calayhi afarta ragco oo casirka ah salaada casirka qofkii afar ragaco ka hormariya oo sunno ah nabigu waa u duceeyey sala allahu wasalam calayhi waana ka yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi raxima allaahu mra'an sallaa qabla alcasri arbaca allah u naxariisto qofkii salaada casirka ka hor salaada casirka ka hor qofkii afar ragca tukata allaha u naxariisto waa afar ragcoo sunno ah qofkii salaada casirka ka hor tukata ilaahay ha u naxariisto ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi sow dooni mayno walaalayaal ducada nabigu inay nagu dhacdo walidaalika imaamu alkhasaali ayaa wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa bidaaya alhidaaya bidaayat alhidaaya wuxuu ku leeyahay si aad u hesho ducada nebi moxamed sala allahu wasalam calayhi ha ka teginuu ku leeyahay afartaas ragco oo sunnada ah oo salaada casirka ka horeeya inaadan ka tegin ayaa maaragtaahay la dooni نسأل الله تعالى أن يعيننا على إقامة الصلوات وعلى جميع العبادات اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنغ- لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم عليه في الجنة اللهم إن قلوب العباد بيدك نواصيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر منهم إذا شئت فنسألك يا رب أن تمحو من قلوبنا كل شيء تكرهه وأن تحشوها من خشيتك ومعرفتك ومحبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله وسلم عليه اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضر رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مصدب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات ويا مستجيب الدعوات اكفنا بحلالك عن حرامك وبداعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك من الخير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا رب من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة شر اللهم اجمع لنا خير الدارين واصرف عنا شر الدارين اللهم إنا نسألك من الخير أكثر مما نرجو منك ونعوذ بك من الشر أكثر مما نخاف يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين